xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo cadaado degmada gaalkacyo xarunta gobolka mudug
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awisbaxar raadiyo cadaado magaalada baraawe
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed boolton reediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waa beri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada ah dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyow cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahee marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maaha wax ii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbaladda codsigiinna hayahe io qaniicaadihee warka waa dalba dooqaaga waxaa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba sida qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe uguhagaaga isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal door wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka dowre raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaana maanta waxaa ugu dooroon faahfaahina ka soo baxaya dagaal culus oo ciidamada dowladda soomaaliya ee kuwa maamulka jubbaland ku dhex maraya deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose wasaaradaha arrimaha gudaha galmudug iyo puntland oo kulan nabadda looga hadlayo ku qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug jubbaland oo sheegtay in diyaaradaha daroonka saaka lagu soo weeraray ciidamadooda iyo xiisad weli ka taagan gobolka jubbada hoose xabsi u gaar ah dumarka oo laga hirgeeyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya akhbaaraadka dibaddana warka door waxaad ku maqli doontaan ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ee dalka suuriya oo ugu baaqay shacabka waddankaasi inay ka shaqeeyaan nabadgelyada intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door koraan warka door ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo arbaca ah waana koob iyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan faahfahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaala ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo saaka ka qarxay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose kaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jubbaland dagaalka ayaa si gaara uga socda tuulada manaraani oo qiyaastii ilaa afartan kilomitir u jirta deegaanka raasgambooni oo dhowaan ciidamada dowladda soomaaliya ay gaareen labada dhinac ayaa guulo ka sheegtay dagaalka oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo gaadiid la gubay dhinaca kale maamulka jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay kusoo weerartay diyaaradaha daroniska kuwaasoo dhibaato u geystay ciidamadooda siday sheegeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowladda jubbaland mudane aadan axmed xaaji oo shir jaraa'id goordhoweyd qabtay ayaa faahfaahiyey dagaalka halkaasi ka socda dagaalka hadda ka socda duleedka magaalada raasgamboni saaka aroortii ayaa ciidamada dowladda federaalk ee muqdisho laga keenay ee ku sugan magaalada raasgamboni ay weerar kusoo qaadeen fariisimaha ciidanka jubbaland runtii weerarkan ay ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada kadibna dagaalku u ballaadhay welina wuu socdaa waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn waana ka xunnahay mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa iska leh waxaa nasiib darro weyn ah hubkii iyo gaadiidkii ummadda soomaaliyeed ay lahayd ee loogu talagalay in dalka lagu difaaco in maanta dadkii loo adeegsanayo arrintaa waa nasiib darro weyn waxaan ku baaqayaa dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo caalamkaba inay ogaadaan dagaal xaq darro ah in lagu soo qaaday jubbaland inay isdifaacdana ay xaq tahay jubbalandna maanta way isdifaacaysaa weerarkuna iyagaa soo qaaday haddana waa la jebiyey maxay ahayday waana ka xunnahay runtii ciidamo soomaaliyeed maanta inay dhexdooda ay dagaal u ka socdo runtii arrintaa aad baan uga xunnahay iyadoo baahi badan loo qabo cadowga al-shabaab iyo khawaarijtana ay meelan ka fogeen ay ka daawanayaan raggii shalay difaaca ku wada jiray maanta inay iyaga xabad isku ridayaan dowladda federaalk ayaa war ka soo saartay dagaalka ka soconaya deegaanka raaskambooni ee u dhexeeya jubbaland iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kaasoo khasaare geystay maxamed cabdulaahi baxnaaniye warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay goordhow soo saartay waxa ay si adag uga hadashay dagaalkii saaka deegaanka raaskambooni duleedkiisa ku dhex maray ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland ee axmed madoobe ka amar qaatay war-saxaafadeedkan oo ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in axmed madoobe uu xiriir la sameeyey al-shabaab islamarkaana al-shabaab ay ogolaadeen in ciidankiisu uu waddada maro si ay ula dagaalamaan ciidamada qaranka ee ku sugan deegaanka raaskambooni war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu yidhi subaxnimadii hore ee saaka ayaa koox ka tirsan ciidanka jubbaland ee uu sida qaldan u isticmaalay axmed madoobe waxa ay weerareen fadhiisinka ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose ciidamada uu soo weeraray axmed madoobe ayaa ahaa ciidan halkaasi loo geeyey inay kala wareegaan saldhig ay dhowaan ka baxeen ciidanka admis sidoo kalena isku diyaarinayay howlgallo ka dhan ah khawaarijta dhinaca kalena wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay si gaar ah ula socoto qorshaha uu axmed madoobe xiriirka kula sameeyey khawaarijta taasoo keentay in khawaarijtu ay ogolaato in kooxaha uu soo abaabulay ee duulaanka ku ah ciidanka qaranka ay soo dhex maraan maleeshiyaadkooda ficilada qarandumiska ah waxa uu ku mutaysan doonaa ciqaab sharci oo adag ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya dhinaca kalena maamulka jubbaland ayaa war ka soo saaray dagaalkii saaka ka dhacay raaskaamboni waxaana ay guulo ka sheegteen dagaalkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland ayaa sheegay inay isku soo dhiibeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ah ee soomaaliya ee muqdisho laga keenay waxaana uu xusay ciidankaasi inay ula dhaqmeen si wanaagsan sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland ayaa sheegay inay dowladdu diyaarado dagaal u adeegsatay maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho wasaaradaha arrimaha gudaha galmudug iyo puntland ayaa kulan looga hadlayey ammaanka ku qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ee warbixinta warkan gaalkacyo inooga soo diray kulankan oo ay si wada jira usoo agaasimeen wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland islamarkaana ahaa mid looga hadlayay xoojinta labadda gobolka mudug iyo sida la ysaga kaashan karo ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga kulankan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo puntland odayaasha labada gobolka mudug ururada haweenka labada gobolka sidoo kalena ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiyaal hore xilal uga soo qabtay gobolkan mudug oo iyagu door weyn oo laba ilaabaana ku lahaa nabadda ka jirta gobolka xilligan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay luuqa degmada gaalkacyo ee galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan oo ku hadlayay magaca maamulada degmada gaalkacyo iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland maxamed xasan xuseen walloor oo isna ku hadlay magaca maamulada gobolka mudug ee labada dowlad goboleed
waxaa looga gal lahaa dhacdooyin horoo isbarkaday kuwa hadda socda waxaasoo dhan in hor istaago maanta halkaa waxaan ka rabnaa odayaashii iyo socdaalkii in halkaa uu kasii bilowdo haddii ilaa yihahdo dabcan listiyada waa qolo walba way qortay si ofishaala in arrintaa loo daafuro baa ka dhimanayd muhiimadda una isugu nimid odayaashaas xoojintooda iyo garab istaagooda iyo sidii loo dowladayn lahaa waa ugu muhiimsan waan ognahay shaqadii lixaadka lahaa ee gobolkan dhinacyadiisa kala duwan ee nabadeyntu ah kasoo qabateen muhiim bay tahay in shaqadaas la daadajiyo oo dadka wax magaratada ah oo annaga ehelkeyga ah oo meel kasta isku gubaadaya in fadhigooda loogu kaco oo ay shirarku ka guuraan five star iyo global iyo jasiire inta u dhaxaysa oo madasha iyo deegaanada wax ka dhacayaan iyo bulshada is haysta in la dhex galo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar cabdi maxamed guure oo ku hadlayay magaca labada wasaaradood ee puntland iyo galmudug ayaa isna ka warbixiyey kulankan runtiisu xaadirtaanka kulankan dhammaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka intaba kulankan dabcan sida la sheegay waxaa soo agaasimiyey wasaaradaha arrimaha gudaha dowladaha puntland iyo galmudug dabcan kulankani wuxuu qeyb ka ahaa ama daba socdaa saa la socotaanba madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada oo halkan yimid ayaa waxay fureen shirarkii la xiriiray nabadeynta gobolka mudug ayagoo maamulada degmooyinka iyo gobolka amray inay soo diyaariyaan odayaal dhaqan oo ilaa soddon gaarahaya kuwaas oo nabadda kasii shaqayn doona annagoo tix raacayna dabcan ama awaamiirtii madaxweyneyaasha ayaan dabcan waxaa go-aansanay maadaama lasoo furay odayaashii shan iyo toban shan iyo tobanka ahaa ayaantan ay jirta habacsanaan runtii ay ka faa'iidaysteen dadkii dhibaatada abuuri jiray inaan bilowno platform oo runtii odayaashii laiskugu keenayo kaasoo runtii ah in nabadeyntii waktiga lasoo geliyey juhdiga lasoo geliyey dowladaha puntland iyo galmudug madaxweyneyaashooda ay usoo safreenaa ogeedeen oo runtii loo baahan yahay in halkii laga sii ambaqaado dabcan maalmahan falal aan runtii saaciday nabadgelyada dhacay dowladuhu runtii aad bay uga xun yihiin dabcan maamulada degmooyinkuna waxay ka shaqaynayaan arrinta in la xakameeyo la xakameeyo maantay odayaashii runtii matalahayay nabadda gobolka mudug waa joogaan halkaan intooda badan waxaa laydinka rabaa mas-uuliyadda maanta waxay ka dambeeya in aad idinku qaadataan war qoraal ah oo laga soo saaray gunaanadkii kulankan ayaa ugu dambeyn waxaa warbaahinta la wadaagay guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug doctor bedel sheekh liibaan maxamed kow dhammaan mas-uuliyiintu waxay adkeynayaan in nabadgelyadu tahay tiirka ugu muhiimsan ee horumarka xasiloonida bulshada iyo waxayna kaloo ku boorinayaan inay bulshadu ka shaqeeyaan nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada shirku wuxuu bogaadinayaa dadaalada geedisocod geedi geedi socodka ee fadhiga u yi- ee geed fadhiga u yihiin guddiyada nabadda ee gobolka mudug shirku wuxuu ugu baaqayaa dhammaan bulshada gobolka mudug inay tixgeliyaan dhowraan lana fuliyo heshiisyadii shirarka hore ee laga gaaray gobolka mudug mas-uuliyiinta dowladdu waxay ballan qaadeen inay taageerayaan dadaalada nabadda islamarkaana ay ka qayb qaadan doonaan sidii loo xoojin lahaa cabdirisaaq maxamed axmed raadiyo cadaado degmada gaalkacyo xarunta gobolka mudug xabsi u gaar ah dumarka ayaa laga hirgeliyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya nimco cardoofe ee warbixinta warkan muqdisho inooga soo dirtay halkan oo ah saldhigga booliiska degmada xamar jajaab caawa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo xarigga looga jarayay xabsi loogu talagalay in lagu xiro gabdhaha gala dembiyada waxaana si wada jira xarigga kaga jiray taliya xideenka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta guud ee booliiska dhinaca kale waxaa munaasabadaah lagu soo bandhigay dib u dayactir lagu sameeyey saldhigga booliska degmada xamar jajabkaasi oo loo s- loo qalabeeyey si heer sare ah waxaana saldhigga loo sameeyey dhismayaal kala duwan oo casri ah iyadoo sidoo kale laga dhisay dhexdiisa interlog ugu horeyn taliyaha saldhigga booliska degmada xamar jajab raxmed sandheer ayaa ka warbixisay howlaha laga qabtay saldhiggan iyo sidoo kale xabsiga caawa la xarig jiray waxaan meeshaan isugu nimid caawa inaan xarig jarno xabsi loogu talagalay gabdhaha dembi rag iyo dumarba wuu ka dhacaa laakiin waxaan ka fikirnay in xabsiyada ee, dumarka iyo ragga awalba gaara inoo kala ahaayeen laakiin xabsi gaar ah u tilmaaman haweenka ee, dembiyada kala duwan gala in lagu xiro oo aan hadda aan u fadhina in xarig jarkiisa iyo xalfideentiisa aan u joogna dhinaca kale gudoomiyaha degmada xamar jajab ismaaciil maxamed ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda kaasi oo sheegay in qayb weyn ay ku lahaayeen waxqabadka iyo isbeddelka lagu sameeyey saldhigga booliska degmada xamar jajab taliyaha saldhigga kheyr allah siiye raxmo maalintii saldhiggan ay ku soo biirtay waxa ay ka qabatay waxyaabo aan inta laga sheegi karin oo indhaha caalamka iyo saraakiisha meeshaan fadhisa way arki karaan ee hal abuurka iyo fikirka qofka inuu asaga keena asaa laga rabaa annagana haddaan maamulkii nahay taliyaha hal abuuray la timid waan ku gacan siinay waxaana aad iyo aad ugu mahad celinaynaa bulshadeenna oo runtii markii aan u bandhignay ra'yigii taliyaha nala qaatay saldhiggaana aad arkaysaana maantay heerkan soo gaarsiiyey ugu dambeyntii taliya xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal kaniif ayaa soo xiray munaasabadda waxaana ee, taliyaha saldhigga xamar jajab raxmed sandheer uu ku ammaanay isbeddelka ay ka samaysay saldhigga
raxma raxma sandheer baa naloo dhihi jira laakiin raxma dawla la yidhahdaa hadda magacaasi caawa la baxda waa waa raxma sandheer la yidhahdo dambe ma jiro qofkii saldhigiisa quruxsan waayaa sandheer ama sangaaba see u taallaa Ah, laakiin caawa raxma waa ka gudubtay raxma dawla la yidhaahdaa Een, inuu saldhigaas saas u ekaadana xaqiiqdii inaan sheegno waayo waxaa keeni kara waxaa keeni kara waxay tahay inay gabar madax ka tahay waxaa keeni kara waxay tahay in hooyo dalkeeda u naxaysa cadaaladda ku shaqaynaysa daacad ah inay saldhigga madax ka tahay baa keeni karta inuu sidaas u ekaado Een, waxyaalihii halkan caawa lagu soo bandhigay waxaa ka mid a askartii oo labisan oo qurxuun dariis isku eg wadata shaqo qurux badan oo socota dhinaca kaleeto waxbarasho socota oo xilligii ay ciidanku nasan lahaayeen ay waxbarasho ku mashquulsan yihiin oo ay faa'iidaysanayaan oo ay u faa'iidaysay fakarkaas inay keento waxa kaleeto oo wax oo lagu ammaano aada u qurux badan ah Een, dhinaca kaleeto maadaama aan nahay dad muslim ah inay ka furto qur-aankii inay keento een, culummo hadda ka hor baan kala qayb galay iyadoo qur-aankii la dhiganayo iyadoo la subcinayo iyadoo culummadii ay hor fadhiyaan ugu dambeyntii waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyey dadkii hormuudka u ahaay isbeddelka cusub ee lagu sameeyey saldhigga xamarjajab nimco muxudiin cardoofe kulan ku saabsan wadatashiga qiimaynta sanadlaha ee waxbarashada noocyadeeda kala duwan ayaa lagu qabtay xafiiska wasaaradda waxbarashaha hay-adaha iyo tacliinta sare ee maamulka jubbaland yuusuf cabdiraxmaan ee warbixinta warkaan kismaayo inooga soo diray agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda jubbaland axmed faarax awiis ayaa maanta shir gudoomiyey kulan ku saabsanaa wadatashiga qiimaynta sanadlaha ee waxbarashada noocyada kala duwan kulankan ayaa waxaa ka soo qaybgalay howlwadeenada iyo xafiiswaaxiidyada kala duwan ee wasaaradda waxbarashada hidaya tacliinta sare ee dowladda jubbaland axmed faarax aweys agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaya tacliinta sare ee jubbaland ayaa faahfaahiyey kulanka iyo wuxuu daarnaa
shirkii aan qabanay ama shirkii aan wadnay wuxuu daaranaa oo maaragtay dabada ku hayay qiimeynta waxbarashada sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun labaatan iyo afartii oo hadda gabagaba ah oo bishii u dambaysa lagu jiro ayaa waxaa la qiimeynaya waxbarashadii nooc kastoo ay tahay hadday tahay macalimiinta hadday tahay manhajka hadday tahay imtixaanaadka iyo shahaadooyinka hadday tahay dhismayaasha dugsiyada iyo iyo iyo iyo waxyaalaha lagama maarmaanka u ah goobaha waxbarashada haddii ay tahay kasoo qaybgalka ardayda iyo imaatinka iyo isqoritaanka ardayda haddii ay tahay dhibaatooyinka jira sida loo xaliyo iyo khilaafaadka xalinta khilaafaadka waxaasoo dhan sanadkii lasoo dhaafay wixii qabsoomay ayaa maaragtay shirkan lagu qiimeynayay iyo waxyaalihii laga gaabiyo oo qorshaysnaayo socon waayey iyo sababtay u socon waayeen iyo waxyaalaha loo gudbi doono sanadka cusub ee laba kun labaatan iyo shanta haddii aan ahaydmo marka inahaas ayuu ku saabsanaa shirkani waana shir sanadlaah oo mar kasta qabsooma waxaan kaloo rabnaa hadda baryahaan qorsheynaynay oo aan rabnaa inaan qabanno shir coordination guud ah oo agaasimayaashii oo dhan iyo guddoomiyaasha waxbarashada iyo kormeerayaasha waxbarashada iyo guddoomiyaasha waxbarashada degmooyinka kulli laysugu keeni doono kismaayo oo aan qaban doono oo waxbarashada dib loo rafiyo garayn doono bal midkaa mid ka weyn kanina wuxuu salka ku hayaa hadda kaas ayaa loo diyaarinayaa sidii loo qaban lahaa iyo qabanqaabadiisii ayuu maaragtay hadhowdii looga faa'iidaysan doonaa insha allah haddii lahaydmo marka inahaasu maanta shirkan iyo ismaatinkan iyo kulankan ku saabsanaa weli dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan warka duhur ee raadiyaha cadaado iminkan akhbaaraadka dibadda ra-iisul wasaaraha ku-meel gaalka ee dalka suuriya ayaa baaq u diray shacabka dadka isagoo ugu baaqay inay xaaladda guud ee ammaanka ka wada shaqeeyaan ra-iisul wasaaraha ku-meel gaarka ee suuriya ayaa sheegay in la joogo wakhtigii dadka ku raaxaysan lahaayeen xasiloonida kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne bashaar al asad maxamed al bashiir oo ah madaxii hore ee taliska fallaagada ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi oo la hadlay wakaaladda wararka ee aljaziira kadib markii kooxda xayaad tahriir al-shaam ay u magacowday xilkaasi ku-meel gaara ilaa bisha maaj bashiir ayaa hogaaminayay shir talaadadii ka dhacay damiishik oo ay kasoo qaybgaleen xubno ka tirsan xukuumadda cusub iyo kuwo xukuumaddii hore ee asad oo looga hadlayay xil wareejinta iyo hay-adaha arrinta ayaa imaanaysa iyadoo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan suuriya uu sheegay fallaagada ay tahay inay fariintooda wanaagsan u bedelaan ficilo ay ku maamulaan dalkaasi dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda dowladda maraykanka ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay aqoonsan doonto oo ay si buuxda u taageeri doonto dowladda siiriya ee soo socota ilaa iyo inta ay ka noqonayso dowlad ku dhisan hannaan lagu kalsoonaan karo oo loo dhan yahay ixtiraam u leh dadka laga tirada badan yahay warkii duhur dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dibicsan waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaan idinla socodsiinayay waxa ii farsamaynayay saaxiibkii luqmaan axmed maxamuud intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah